waa salaamaya dhamaan dhegeystayaasha saada qabshad waxaana waxaa xildhibaan saada qabshad galaan waxaa jooga xamar waxaa asxaab badan oo runtii dibadda iyo gudaha bay soo weydiiyaan qoraal lagu faafiyey baraha internetka oo laleeyahay waxaa siyaasiyiin kasoo jeeda somaliland baa uu heshiis ku galay magacaygaa lagu daray runtii anigu waxaan aaminsanahay soomaaliya dee inay ahayd soomaaliya haddeerna soomaaliya tahay waagii isticmaalkii na ahaan jirtay waqooyi iyo koonfur laba dawladoo aanay ahayn hal dawlad oo soomaaliyana ay noqotay xilligaa wixii ka dambeeyey jamhuuriyadda soomaaliya haddeerna loo bedelay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taas waa mid wixii intaa ka dambeeya dalku waa gobollo gobol hebelba qofkaas kasoo jeedaa baan anigu isleeyahay baa sax ah laakiin koonfur iyo waqooyi iyo waxaa ala stadiyo oo nidaamka federaalka daba qaatin waxa weeyaan qofkaas puntland bu kasoo jeedaa somaliland bu kasoo jeedaa heblo jubbaland bu kasoo jeedaa hadday marka taa noqotona anu puntland baa kasoo jeedaa marka waxaan rabaa inaan dadka u sheego dastuurka iyo sharciga nidaamka dalka udugsanna waa aqaanaa xildhibaan puntland baan ahay weligay baan ahaa runtii saxeexaas warqadaa lagu qoray inuu yahay mid been abuura oo aan sal iyo raad toona lahayn mana qorin mana saxeexin si wanaagna sawirada dul saaranna de anigu kuma jiro marka waxaan saasaan rabay inaan cadeeyo isla xalay markii aan ogaadayna baraha barta facebook aan ku leeyahay si cad baan qoraal uga soo saaro aan usoo dhigay marka aada iyo aad baad mahadsantihiin intaas baan rabay inaan u xaqiijiyo dadka reer puntland iyo dadka reer soomaaliya ee meel kasoo joogaan ee iyaqaana waa tahay meesha ku arkay waa tahay xildhibaan dabcan qoraalka magacaaga halka lagu xusay sidaa sheegtay arrintan wax waad kala socotay soomaha markii hore ilaan qof bilaa macno wax laguma saxiixee mada arrin way jirtaa runtii waxa weeyaan qoraafta aqalka sare ee baarlamanka federaalk ee soomaaliya kii la qaybinayey dawladda federaalka ayaa qaybisay annaga waxaan ku jiray guddigii arrimaha federaalka puntland uga mid ahaa mawqifka puntlandna wuxuu ahaa in aqalka sare lagu qaybsado sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya aqalka hoosena lagu qaybsado degmooyin waad la socotaan oo wakti badan muddo sanad ahbaa siyaasadaas iyo riixriixaas ay socdeen markii u dambeysay koob iyo toban kursina waqooyiga soomaaliya ayay geeyeen iyagoo ku qoray maamulka somaliland koob iyo toban kursina waxay geeyeen puntland stadyada kalena maamulada kumeel gaarka ee kale waxay siiyeen sideed sideed markii ay micnaynayeen kuraaftan in koob iyo tobanka puntland iyo koob iyo tobanka somaliland waxay ku fasireen madaxda federaalku gobolada sood iyo sanaag iyo cayn oo labada maamulba ay mid walba muran siyaasadeed ka jiro inaanu hal dhinac kuraasooda raacino sax umaanu arag maadaama lagu muransan yahay weli kala bixin marka saddex kursi oo kamida waxaan ku darnay puntland saddex kursi oo kamidana waxaan ku darnay somaliland bay dheheen sidaa laasligeed puntland doorashadii aqalka sare markii la waxaynayey sidii deegaanada waa lagu saleeyey kuraastii qaybtii somaliland markii laga hadlayey maamul somaliland meesha ma joogo dad uun kasoo jeeda goboladaas baa waxay sheegtaan inay magaca maamulka ku hadlaan oo iyagu wax ku qaataan kadib kuraastii xaggaa ay ku dareen bay diideen oo dadka goboladaas kasoo jeedaa inay qaataan ka qayb galaan wakti badan bay qaadatay shirar fara badan oo kala jaajaada laisla galay mar waxbaa la kordhiyey shir ogos lagu galay saddex kuraas baa la kordhiyey haddana waa lagu laabtay koob iyo tobankii kursi murankoodii waa taagnaa ilaa haddana waa taagan yahay shirkan waxaa loo qabtay hadda socda in arrintaa lagu xaliyo marka ilaa iyo hadda iyadii baa dhextagan oo aan wax kala laga gaarin oo guddiyaal baa jawaari qabtay si sharci daraa u qabtay wuxuu yiri beelaha birta waqooyi baa leh haddana sax bay xaqiiday arrintaas waa arrimaha hadda ilaa hadda miiska saaran
waa tahay hadda adigii wafdi madaxweyneha ka mid tahay oo wafdigi madaxweynehaad ka mid ahayd madaxweyne ku-xigeenka puntland camey waxaa jira siyaasiyiin iyaga laftirkooda somaliland kasoo jeeda oo arrimahaasi ka hadlay oo somaliland kasoo jeeda idinkana kuraas dheer ayaad dooneysaan baa la yiri maxaa ka jira warkaas
wada waxa weeyaan taas way hawl yar tahayoo iyaguba maamul ma matelaan annagu dhulkayga waa matelaa kuraasna kuraas somaliland leedahay ma horta waa aqalkii sare ee soomaaliya waxaa laga hadlayaa matalaadii dadka muwaadiniinta soomaaliyeed ay xaqa ugu lahaayeen dawladda federaalka ka tirsan yihiin maadaama federaal lagu saleeyey stadiya loogu waxeeyey dastuurka uu qabay annaga number one waxaan barnabnay si murankana meesha uga baxo in goboladii soomaaliya lagu saleeyo sideed iyo tobanka gobolada soomaaliya mawqifka ugu fiicnaaya ee puntland soo jeediyeen laga diiday taasay ahayd taasna waxaa loogu danaynayay dad aan iyagu gobolada aan aan waxay xaqa uleeyihiin qawadsan oo madaxweynaha federaalka ahi si hayb hayb ah ugu hiidinayo for example galmudug oo kale baa loogu hiidinayay in nidaamka dastuurku maraya laga leexo iyo hirshabeelle saddexda gobol iyo bad sidii lix iyo toban kursi loo siin lahaa baa nidaamkii dadku dhexdhexaadka ahaan lahaa caasimaddu waxeeda heli lahayd cid meesha khilaaf ka jiro xataa khilaafkooda ururi lahaa hadda for example sool oo kale sanaag kuraaseeda markay gobolka sool ama gobolka sanaag way sahlanaan lahayd laakiin madaxda federaalka oo qaarkood reerahooda ugu hiirinaya xaqaadan hayn siday u siin lahaayeen baa fidnadan ka shaqeeyay haddeerta iyadii un way sii daba jiidayaan marba meelba ku waxaynayaan hadda waxay waxaan usii jiijiidayaan oo kuraasta loo sii murangelinaya waxa weeyaan haddana caasimadda muqdisho sida kuraasa ugu helaa baa kuraasta waqooyiga ay ku dareen ee ay sida cad u sheegeen inay dadka deegaankaasu ay leeyihiin inay haddana runta ka sheegaan oo dadkaas intaas leeyahay ay ka uga warwareegayaan waaya hadda ma hadda xaq baanu leenahay dadkayagii xaqoodii ay meesha raaciyeen weeye inaan u doodnana wa waa sax wax weeyaan waxa weeyaan kuwan ka hadlaya annagu dhulkayagooda waa matala soomaalinimadooda ogol yihiin kuwa aan dadkooda soomaalinimadooda diidan yihiin baa raba inay ku qaataan waxaan jirin waa tahay ugu dambeyn adigoo aada mahadsan hadda maxaa natiija oo la fili karaa xaggiina oo ku aadan kuraastaasi muqdisho wakti badan ilaa laba iyo labaatan cisho meelaha ku dhawaad baad ku sugan tihiin maxaa natiijo la fili karaa oo aad kala imaan doontaan magaalada muqdisho natiijada waxay ku xiran tahay annaga waxaan rabnaa xaq soomaaliyeed ma rabno wixii dastuurka waxay dadka iyagu xaqa u lahaayeen oo muwaadinnimada dastuurka wadankooda ay xaqa ugu lahaayeen oo matalaada ana in cid kale ka dhacda ma rabno marka waxaan filanaa hawshiba hadda ma baahsano madashay hor taallaa madashaas baanu rabnaa kolley go-aanka iyaga soo saari doonaa sidii uun isriixriixii siyaasadeeda soomaaliyadeeda isku riixriixi jirtay unbaa socda laakiin waxaan rajaynaya insha allahu inay maalmaha soo socda inay dhammaan doonto hadii ilahay